بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaannu idiinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo afartanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد waxaa uu fasilyaa fi qitaali ahli lbagd waa dadka muslimiinta ka fallaagooba ila waxaynu kusoo dhex jirnay qofka muslimka ah maxaa xeer ciqaabeed u noqon kara ama goorma ayaa dhiiggiisii la diiday la geli karaa waktiyaashaasuu xusayay marka karaamadii iyo sharaftii qofka uu lahaa uu isagu iska qaado qofka xaq iyo xurmo iyo karaama ilahay uu siiye marka shaarkaa isagu uu iska siibo ba ay noqonaysaa in waajib wixii uu yeesho iyo sharci la mariyo dadka muslimiintaha aada baa islaamku uu ururkooda iyo inay abaabulnaadaan oo mid qura ay ahaadaan buu islaamku ku dadaala iyagoo haddaba iska midaysanoo madaxweyne qura leh taladooda ay meel ku urursan tahay marka dadka qaarkood cagadhigo waayaan ay iyagu dhexdooda ka dagaalamaan ama dadkii muslimiintahaa ee urursanaaba ay gaar uga baxaan maxaa la yeelaya taasibaa markaa uu ka waramay oo uu ka hadlay waxa uu yihi wayuqaatalu ahlu lbaqi dadka gardarada ehelka u ah ee muslimiinta meel kaga dhacaya xadgudbaya waa lawaa lala dagaalamaya bihalaathati sharaaida marka saddex shardi la helo shardiga u horeeya waxa weeye an yakunuu fii manaca inay yihiin dad isdifaaci kara oo abaabulan oo kala tala qaadanaya shardiga labaad waxa weeye waa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaam mas-uulka muslimiinta madaxweynaha waa taladiisa waa inay gaar uga baxaan taasi weeye shardiga labaad ee lagula dagaalami karaa shardiga saddexaad waxa weeye waa an yakuuna lahum waa in ay leeyihiin ta'wiilun saa'id daliil macquula ama qiil waa inay haystaan laga dhagaysan karayo oo ay xujaysanayaan ay ku doodayaan sadexdaa arrimood buu xus marka hore waxaa taas kasii horeysa dadka muslimiinta ay dhexdooda hadday ka dagaalamaan ilaahay kitaabkiisaa loo celinaya macnaa la eegan maayo dadka muslimiinta had iyo jeer khilaafka dhex dhaca iyo dagaalada dhex dhaca la eegan maayo lana dayn maayo leanna waa dab huraya dabkaasi sida uu hurayo dhul badanna wuu gaari karaa waxaa kaloo suuragala cidda eeganaysa lafteeda inuu barakiciyo marka waa in la qaboojiyaa intii la kari karo loo gurmadaa dadka muslimiintaa fitnadu ay ka dhex oganto waayo marka la sulxiyo dhexdooda la hagaajiyo ee gar loo dhigo ee sharciga loo eego hadday qolo diido in laga garbaduubnaado la yidhaahdo dee kari weyne maxaa naga galay islaamku taa wuxuu ka xigaa in kuwaa diiday lala dagaalamo suurat lxujuraat baad akrii doonta ilaahay baa waxa ui wain daaifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhra faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri اllah fain faءat faaslixuu baynahuma bilcadl waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin laba qolo oo mu'miniinta ka midi haddii ay dagaalamaan baa ilahay macnaha qolo waliba gaar bay isu qancinaysaa aayaddu waxaay tilmaantay dagaalkii ay dagaalameen kol haddaanay dhiigooda xalaashanin inaanay ku geeloorin waayo inay dagaalameenna waa xusay rabbi haddana mu'miniin buu ku sheegay mu'miniinta laba qoloo ka midi hadday dagaalamaan waxyaabaha iimaanka waxu dhima baabka dambaynu ku xusi doonaaye kol haddaanay isxalaashanin mu'miniin weyyihiin laakiin dembi weyn oo kabiiraa bay ku dhaceen amar ilaahay wuxuu ku bixiyey labadaa qolo ee bulshada laba shaksi baa noqon kara laba qoys laba jaar laba ummadood laba dow laba dowlado badanba lama ogolo inay dadka muslimiinta u qaybsamaan laba gobol hadday waxaasi dagaalamaan amar buu ilaahay ku bixiye hagaajiya buu dhexdooda markii sulx cidda dabcan sulxinaysaana waa inay daacad ka ti sida qur'aanka kariimka ilaahay uu ku xuso waxa uu in yuriida islaahan yuwaffiq illaahu baynahuma dadka dhex galaya haddii ay wanaag u jeedaan waxa ilaahay uu iswaafajin doonaa barakada daacadnimada kuwa dagaalamaya khilaafku ka dhex taagan yahay joojinta fitnada waxa ka qayb ah cidda u dhaqdhaqaaqaysa daacadnimadooda in yuriida islaaxan kuwan dhex gelaya hadday wanaag u jeedaan yuwafiq illaahu baynahuma bayna alkhasbayn labadii iskhilaafsanaa laftooda ilaahay tawfiiq ka dhex abuuri doonaaba waay marka taasi waa amar haddii labadii qolo la weydiiya waxa ay isku hayaanoo gartii loo sheegay amaba sulxii loo bandhigayna mid baa diiday fain baqat ixdaahuma baqigu halkaasu ka yimi ahlulbaqi dadka gardarada wada baabka halka looga magac daray waa fa in baqat ixdaahuma mid baa marka gacantaagato wax isbeday waxay doonaan ba ha idhaahdeen la dagaalama buu ilahay xataa tafiya ilaa amri illah ilaa ilahay arrinkiisa ay usoo noqonaysa diinta ay ogolaan maaha cid kale raqbadeeda iyo rabitaankeeda maaha siyaasad kale ma aha cid kale oo iyaduna dee dusha kasii qabsanaysa labada laakiin qayd waxa ilahay uu ka dhigay goorta dagaalkeeda uu xalaal noqonayo xataa tafiia ilaa amri illah ilaa diin illah wa ilaa sharci illah wataxkiimi ilaa sharci illah in ilaahay sharcigiisa lagu garsooro ilaahay raalli ka noqonayso hadday soo noqotona faasbaxuu baynahumaa filcad dhexdooda wanaajiye cadaalad ku wanaajiye cadaalad unbaa wax wanaajin karta waxaan cadaaladda islaamka ayn waxba wanaajin karo cadaalad sameeya buu ilahay kuwa cadaalad sameeya ilahay u jecelyay meelahaas oo kale sad dhowr jeer baad arkaysaa inuu ilaahay kusoo celcelinayo fa aslixuu baynahumaa haddana waxaa lay فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين meelahan oo kale dadku inta caatifadu ay qaado ee ay la kala saftaan ee ay leexleexdaan baa iska badan ilaa man casamahu llah cid ilaahay uu ilaaliyey mooyaane meelo wax ka duulduulayaan dadka dhex gala way adagta si ay isu dhowraan markaasa ilahay cadaaladda aada ugu dardaaraya waayo haddii sidaa la yidhi oo marka taasi ay noqotay taa dadkii muslimiinta ah oo rusan kooxda kasii goosataana waa nooca waxaa u daliila xadiidka muslim uu warinayay kayru can carfaja radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nabigoole baan maqlay buuhi saxaabigaas man ataakum waamrukum jamiicun calaa rajulin waaxid qofka idinsoo idinka dhex booda iyada oo taladiinu ay ku midaysan tahay mas-uul keliyahoo idin hagaya yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluu oo doonaya midnimadiina inuu dhantaalo barnaamij siyaasi oo faasda buu la yimi oo ummadda kala geynaya ama shisheeyo u adeegaya kolkaa dila buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam faman araada an yufariqa amra haadihi lumma riwaayo kale waxay ahayd talada ummadana midaysan cidda doonta inay kala tuurto wahiya jamiic iyadoo isku duuban fadribuuhu bisayfi kaainan man kaan cidduu doonayaba ha ahaadee seef ku dhuf halkaasuu islaamku ka taagin waayo wuxuu qofkani soo wadaabaa ka badan oo ka daran marka ahlulbaqi waa kuwaas weeyaan waxa dadka manaab u ah ay ku ururayaana kala xukumaya ka xaakimka iyo ka maxkuumka iyo ka baxay iyo ka garqaadaya intubana waa sharciga maynaa sheegin hadday sharciga isagala baxaan haday sharciga dabadda iskala baxaanoo waxaa lagu doodayaa waxyaabo kala yahay adaa ka garnaqi laakiin ta halkan laga waramayaa waxa weeye dad diini hagayso khilaafo islaamiyah iyo dowlad islaamiya ay u dhisan yihiin baycata hore lala galo iyo heshiis lagu gacan qaado islaamka iyo hagidiisa siyaasa sharciya ay hagayso marka taasi timaa dadka gaar u baxa waa de waa kaas wey xaalkiisa waa lagu sheegay marka goorta dadka noocan ahee buqaada ah ee gaarka u baxay lala dagaalamayo shuruudahaas u xidha shardiga horeeya waxa an yakunu fii manaca manaca manaa dadkani waa inay yihiin dad awood leh oo urur leh oo midaysan oo cid ka tala qaadanaya haddii la weerarana weerarkooda aanu sahlanayn marka dee waxa isweydiin la haddii aanay sida ahayn haddaanay sida ahayn waynu soo dhaaftay urcadii yarayda hubaysnayda booliska soo qaban karaya bay daahay baab ulxiraaba burjiifka baabkiisii baynu kusoo marnay dee dadkaanay taal buran lahayn midda kale waa an yakhrujuu can qabdati limaam imaamka waa inay ka dhex baxaan oo hogaamintisa laakiin hadday u ogol yihiin inuu maamulkii muslimiinta iyo aan yahay kii laga tala qaadanayay laakiin ay xaqay leeyihiin iyo waxyaabahaasun dalbanayaan ta iyadana waa lala eegi ilaan alkhuruuj cala imaam imaamkii oo laga baxo laga goosto ayaa qaab gaara ah oo hogaanintiisii siyaasiga ahay ay diidan yihiin haddii laakiin taa ay ogol yihiin oo dad intay suruursadeen un le war xaq baa naga maqana hana la siiyo taasina waa gooni waaya shaksiyaad iska dee filqaran iska socda weey oo hadday doonaan dee gaar u socda dhirka saddexaad waa inay ta'wiil saa'iqa leeyihin ta'wiil imaamkana ay wax ku sheegayaana waxay leeyihin diintu meel kaga dhacay waa gaal weeye faldembiyeedkaasuu galay waanu saxannahay sharci weeye in lagula dagaalamo arrinta noocaasa inaan lagu adeecin le waxaa laysku ogaa madaxweynaha muslimiinta taladooda hayo hala adeeco ilaa uu la yimaado dee wax macsiyo weyn oo gaalnimo ah marka dee gaalnimadii baanu haynaaday leeyihi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaaha khaaliqa ah wixii lagu adeecayo cidna laga aqbali maayo in laga baxo ama cid kale laga yeeli maayo wixii ilahay lagu caasiyayo marka dee waxa uu sameeyey bay leeyihiin wixii aan laga aqbalay waaye taasina waa taawiil haddaanay taawiil haysanin dee warkoodu waa iska fashilan yahayba sidaasuu ahaa marka caliy bna abi aalib radia allahu canh waxaa macruuf ahaa markii fitnadii la doono in la demiyo dagaalkii dhex soconayay qoladii reer sham iyo cali raggii uu hogaaminayo dee labadii qaybooda asxaabtuba ka socdeen harbuudka ka ahaayeen waxaa la isla gartay in la garsooro oo dhexdooda lagu kala xukumo kitaabka ilaahay guddi baa loo saaray labada dhinac ka socota oo rag odayaalo asxaabtii waaweynadii ka madax yihiin dagaalkiina sidii buu isku taagay waxa qolyihii cali kasii goostoo gaar u baxay niman la odhan jiray khawaarij alkhawaarij jamcu khaarij khaarij waa kii baxay khawaarij waa kuwii baxay inta laaga oray nimankaa ibla isku sawirunbuu dhigay waxay leeyihiin in alxukmu ilaa lilah war xukun ilaahay un baa le guddida xukunkeeda muxuu yahay guddigan laleeyahay waxbay kala xukminayaan dadkii islaayey ee bariga galbeed ahaa ee asxaabta ummadda ay hogaaminaysa maxay yihiin xukunkooda xukunka dee ilaahay un baa le waayo markaasay caliy bna abi baalib ay la socdeenna kasii goosteen oo idhahdeen isaga iyo kooxdiisaaba laga bilaabaya cali caligana inla soconay iyo kooxdiisa ayaa ummadda uu hogaaminayo ayaaba lala dagaalamaya habay sababtoo xukun aan kii ilaahay ahayn baa u raalli ka noqday waayo cali bna abi aalib radia allahu canhu wuxuu u diray cid buu u diray cid buu u diray oo waxa uu yihi war nimankaasa soo noqdeen horey u dhagaysan waayeen oo aad bay u warwareegeen waxa dhacday oo kale markii dambe waxa uu u diray cabdillaahi bna cabaas radia allahu canhuma isagii aabbihiiba ilaahay raalli ha ka noqdeen cabdillaahi waxaa lagu yaqaanay nin aad u aftahana buu ahaa codkarahoo mudakara cilmi badanna luqada carabiga iyo nusuusta qur-aan iyo xadiidba dhacdooyinka taariikhyadiiyo sida loo xaliyo shubuhaadka dadku dadka shakilaan isqancinaya waxa lagu suulinayo shubuhaadkooda intoo dhanba aad buu la dooday afar kun oo nin buu qanciyey marka afar kun oo nin nimankuna waxay ahaa nimankii dagaalyahanka ahaa ee xulka ahaa bay ahaayeen ee markii la dagaalamayay xagga cali ka soo jeeday aada u adkaa bay ahaayeen afar kun buu qanciyey intii kale kolkii ay diideen ee ay dhidbadeen ayaa dabeedna lagu hilaaciyo midba meel lagala dhacay dagaaladii adkaa taasida ahayd marka halkaasaa laga duulaya waa firqadii la xatooyey waa kooxda ay ka waramayeen axaadiidta saxiixa ee nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam ee uu tilmaamayey inay soo bixi doonaan dad caynkaasoo da-dooda iyo cilmigooda iyo cibaadadooda u nabigu kasii waramayey ee asxaabtii amar ku siiyey in lala dagaalamo calina sidii buu laayey markii dambe midhba meel baa laga tuuray wixii yaraaya filqamayna meelahaasay ka dhaceen fikirkoodii wuu sii sheikhay inkastoo adduunyada aanu ka dhammaanin fikirkii mutashadidka ahaa ee adkaa waxyaabaha caanka ku ahaayeen waxaa ka mid ahaa annahum yukafiruuna annaasa bidunuub in dadka dembiga iyo macsiyada iyo kabiirada qofku hadduu dembi gala macsiyaa waxay lahaayeen uu ka baxay islaamnimada waa ka dhex booday afkaartii caanka ku ahaayeen bay kamid ahay laakiin nabigu laha calayhi salaatu wasalaam midkood markuu soomayo salaadayo qur-aanka uu akriyayo bif iyo wax sahlan bay noqonaysaa oo iskula liidatay salaadiini iyo soomkiini iyo qur-aankiini waa dad aad u cibaado badan markaa laakiin aanu u daadegin oo kalxamo aanu u dhaafin imaanka almuhim waxaynu uga jeednaa dadka tilmaantaala bay ahaayeen dadka khaarijiintii waa kuwaas oo kale wixii markaa ta'wiil saa'iqa haystay ta'wiil macquula ee in laga qanciyo u baahnaa cali waa ka qanciyey sidii baana kusoo noqdeen waxaa kaloo dee iyagana macruufa in abubakar sidiiq radi allahu canhu waktigiisii in badanoo carabta kamid ah ay ka baxeen diinta dadka muslimiinta gaar uga boodeen sakadana diideen inkastoo kuwa baabka ridada aynu ku arki doono iyaga oola dee sakada waxa qaadayay ama xaqu lahaa inuu qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaam nabigii uu dhintay saka la qaadayaa ma jirto ilaahay baa wuxu uhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum dadka sake ka qaadgalay dadka aada ku nadiifinayso una ducee ducadaadu deganaanshay u tahay waa laga helayaa ducadii nabiga deganaanshaha ahayd bayda ducadii nabiga baydhinkuma haysaan ee deganaanshaha laga helayo sidaa darteed sake nebi ka dambaysaa ma jirto ma laguma leh iyada oo la ishayo nimankii romanka ee markaa kristanka ahaa ee aada ugu dhib badnaa dadka muslimiinta dagaaladoodu aynu ognaayeen dhinaca waqooyi abubakar waxay uhi maya kuwa horta aynoo joogeena kuwanaynu ka bilaabayna ti waddada lagu riday marka waxa ay haddaba yihiin dadkani dee dad islaam sheeganaya waayo muslimiina oo cali markii la weydiiyey nimankaa khawaarijta ah ee lagu magaala waxa uhi hum min alkufri faru iyagu laftigoodu gaalnimaaba ka cararayaan bu taas siduun bay uga dhacdae uu diiday inuu cali yidhahdo waa gaalo hadba waxa weeyaan bu nimankan aad arkaysaa gaalnimaaba ka cararayaanba nimanka saas marka ma odhan waa gaalo marka maadaama caynkaa tahay waxa ujeedadu ay tahay in sharkooda iyo dhibaatadooda islaamka laga jiheeyo balaayadooda in laga busteeyo awoodooda in la kala firdhiyo khatarta islaamka ku leeyihiin in la hakiyo taa wey laakiin ma aha sidii shisheeyaha iyo cadowgiiyo gaalada in loola dagaalamo tiibuu ka warramay markaa wuxuu yihi walaa yuqtalu asiiruhum kooda la qafaasho la dili maayo walaa yugnamu maaluhum xoolahooda qaniimad laga dhigan maayo dadkan islaamka kacdoonka ku sameeyey walaa yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacanna la iskaba raacin maayo sidaa wey haddii dadka qaarkood gacanta lagu dhigo waa in xabsiga la dhigo ilaa inta arrintaa xal loo helayo balaayada kacdoonkaasi dhammaanaysa waa mid haddii xoolo laga qabto xoolahooda loo arki maayo inay tahay qaniimad la qaybsanayo sidii tii gaaladoo kale laakiin gaar baa loo haynaya haddii qaar dhaawacmay la qabto waa la daaweyn oo dhakhtarkaa la geyn doonaa liannahu waddaday ka baydheen oo iminka jidkiima taagna la marayay mar hadday waddada ka baydheen ay dhaawacmeen iyagana dhakhtarkaa la geyn doonaa la layn maayo lacala allaha yahdiihim markay bogsadaan insha allahu way iska hanuuni xaalka waa caynkaa wey sidaa daraaddeed ayaa cali ibna abi aalib radia allaahu canhu kolkii uu ka adkaaday qolyaha meesha nahrawaan la yidhaahdo ee baqdaad kambalkeeda ahayd ayuu kaga adkaaday nimankaa khawaarijta ah xoolo badan baa markaa halkaa yaalay oo dee mood u badnaa maalkii waxaa lagu ururiyey ereya banaan baa lagu ururiyey nimankaa khawaarijta ah xoolihii ay lahaayeen kolkaa intii iyaga ka soo hadhay ayaa kolba soo dhex marayay oo nin waliba alaabtiisii iska qaadanayay nin waliba alaabtiisiibuu iska qaadanayay ilaa isdii ku dhamaysteen kuwa xaalkooda waa caynkaa marka waxaa xusid mudan dadka muslimiinta iyo maamuladoodu inay iska hubsadaan arrimahan oo kale oo baabkan haddii da ay isu daliishadaan oo kolba mid uu yidhaahdo anna waxaan ahay amiirkii madaxweynihii muslimiinta kan kalena ahlulbaqi dabeetana sidaas inay u wareegalaysato dee qaacidada horeynu soo bixinay runtii waa kaas weeye iska macruufta toslum kana waxa uu u fasal yahay oo isaguna uu ka warramayaa aridda nacuudu billaahi minha qofkii oo gaalnimo u baxa macnaha waxa xadiidka saxiixa ah uu nabiga ku xusay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaa dhiiggiisu inuu xaraam yahay oo aan la dili karin ilaa saddex mid mooyaane qofkii oo xaas hore soo maray oo sinaysta ama waxdila ama diinta ka baxa diinta islaamka ayuu ka baxay saddexdaa mid waxaa kaloo yihi man bedela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedelee muslima ee intuu islaam ahaa ka baxay kaana hala dilo labadaa xadiidka saxiixa ahiba sidaasay tilmaamaya marka dee waxaynu maraynaa xeer ciqaabeedkii qofka la marinayo ama qudha laga jarayo ama qoon kale loo geysanayo ama maalkiisaba wax laga qaadayo taasaynu soo marayna ridda ama murtad murtadku waa gaalada mid kamida wey waana ka ugu sii liita waxyaaba ay xuquuqahoo ay yeelanayaan gaalada kale baanu isagu yeelanayn murtad waa qofka aabihii hooyadii ay islaam ahaayeen ee isagu yidhi anigu maan aqbalay waan dayday ama isaga oo muslim oo la yaqaanay oo masala dee soomaaligaas aynu dee maxayn islaami kiristanka idinka dhadharoon iyo dee yahuudda anigu kuwaasaan dee xaggooda kasoo jeedaayo bal dee igu ogaada amaba sidaa ma odhane caadaystuu noqday mid la qabsaday oo ku celcelinaya diinta ilaahay rasuulka caydooda waa murtad wey khatar aada u badan bay leedahay runtii arrintani qofkuna waxa uu islaamka kaga baxaya iyo waxa ka ratibmaya ee ka imanaya inuu ogaadaa waa daruuri waayo waxa inoogu muhiimsan aynu haysanaa iyo nicmada ugu weyne ilaahay una siiye waa maxay waa diinta waa caqiidada waa iimaanka maaha adduunka maaha dawladnimada maaha xoolaha laakiin waa iimaanka waxa ugu muhiimsan wey waa ra'simaalka waxiidka ah ee qofka muminka ay u leeyahy aakhiro ku badbaadayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka in uun iimaan qalbigiisa uu ku jiraa inaanu naar ku waaray ee laga soo saari doono marka nabiga laylaa ka soo saar kolba naarta qayd ee uu ka soo saaro uu ka soo saaro marka dambe waxaa ilaahay u aqbalaya inuu shafaacadiisa kaga soo saaro iyadoo shafaacadaa ilaahay u ogolaaday man kaana fii qalbihi mifqaalu daratin min iimaan qofka in yaroo iimaani qalbigiisa ay ku sugan marka hadduu muruxsan yahay oo iimaankii uu muddu ka yahay isaga naar wuu ku waaraya ma ka soo baxayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa inun baa laga yaabaa haddii qofku iimaan leeyahy wixii dembiyaha uu geystay inuu ilaahay ka dhaafo taas waa taa mar walbana qofka muslimkaa xilka saarani waxa weeye dee binaa buu ku jiraa oo caqiiduu dhisaya oo cibaaduu dhisaya oo camal buu dhisaya camalkaa aada dhisaysa inaad wixii duminaya ogaataa waa daruuri haddii camalkaa aada dhisaysa eed ku dadaalaysa eed sallaxayso aanad garanaynin waxaad duminaya burinaya waxaad ka dhigantay qof hoostagun la dhaaminaya mubdilaadki wixii burinayaba waa laga yaabaa inaad booshaaqaysaba qofkana looguma cudur daari karo hebel waa jaahil leannahu culimadii dadkii aqoontan uu tagayo u kordhin lahaa aana hareero taaganba wakti kooban buu ku ayuu iimaanka waxa ka burinaya ku baran karaa salaada waxa ka burinaya soomka waxa ka burinaya diintiisa waxa dhaawacaya ayuu ku baran karaa waayo taasi waa baabkan isaga ah iyo barashadiisu muhimadda ay leedahay baynu taa usoo qaadanay iyo inuu khusaynayo mustaqbalkii qofka adduun iyo aakhiraba waxyaabaha kale masalan dee qofkan murtadka islaamka ka noqday uu kaga duwan yahay gaalada kale ka yahuudiga iyo kiristanka iyo dee waxa iyaga loo ogol yahay marka laydhaha islaama hadday diidaan in dhibaatada iyo fitnada iyo fasaadka ay daayaan laakiin diintooda ay haystaan iyagoo bilaa xasarada oo dee waa kaa qur-aanku tilmaamaya laa ikraha fi diin ilahay uu leeyahay taa waa loo ogolyahay cashuurin bay bixinayaan xataa yucdu jizyata can yadin wahum saaqiruun kan laakiin lama ogola kol hadduu islaamka ka noqday imaa inuu ama islaamkiibu kusoo noqonaya ama digtaa laga jaraya la dayn maayo waa labadaa midoo maxaa kaloo ilaahay arkaa loogu adkeeyey ilaahay arkaa maxaa loogu adkeeyey waxa loogu adkeynayaa marka u horeysa weeyaan asbaxa namuudajan sayi-a wuxuu noqday tusaale xun ficilkiisu waxa uu sheegayaa qofkan isaga ah war islaamkii waan galayoo anigaa soo arkayoo diin la geli kara maaha dadow iskaga durka mid loo dhawaan kara maaha marka tusaale xunoo aada u liituu noqday waxaa kaloo ka muuqanaya inuu bilaa khayr yahay leanna diintani waa diintii fibrada iyo caqliga iyo abuurka wanaagsan waafaqsanay marka hadduu mid khayr leeyahay kama noqdeen midda saddexaada jirtaa waxa weeye waa kacdoon waxa iska macruufa cid wal oo mabda laba cidda kacdoon ku samaysa ee mabdi iyo si kuman uga guurta si buuxda uga guurta waxaa loo yaqaanaa maxay saaxib alkhiyaamati alcudma waxa uu khiyaamo weyn ayuu qofkaas sameeyey dawladiibuu khiyaameeyey mabdiyibuu khiyaameeyey qolo daysaaba ma jirto qaalo iyo islaam qolo ciddaa kacdoonka samaysee mabdi iyo dadkaasi uu ku socday bedasho qolo daysaa ma jirto islaamkuna dayn maayo diintii dadka ilaahay uu ku badbaadinayo addiin alcadli waalfidra cidda markaa ka tusaalaha xun ka noqotay la dayn maayo sababahaasuu markaa noqday mid kaga liita ciddii kaloo dhanba waxyaabaha qofku ku gaaloobi karo waxaynu ka xusi karnaa arrimo badan oo ay ka mid tahay inuu qofkani dee go-aanba ku qaato walaakin man sharaxa bilkufri sadran sidaa ilahay u tilmaamay qofku kal hadduu go-aan ku qaato inuu diinta islaamka ka baxo nacuudu billaahi minha ilaahay baynu ka magangalayo oo uu diintiisii bedelu dadka saa-ogeysuu laabta u furo oo aan cidina ku dirqiin walow maslaxadba ha raadinayo walow cidba ha iska dhisayo walow adduunba ha doonaye waa dhamaatay kaas waa ka baxay waanaan filayaa dad imika noocaas ahoo soomaalida ka mid inay jiraan markii dabadahan loo yaacay ee ay tegeen dadku deegaano iyo bay-o area ay ku nool yihiin oo runtii khatarteeda leh halkii laga odhan jiray dadku soomaalidu boqolkiiba boqol waa islaam waxba laga soo rabaa imika taqaariirta ama warbixinaha laga sameeyo caalamulislaami waxbaa laga soo reebaa sagaal iyo sagaashan iyo wax la yidhaahdaba inbaa laga jaraa taasina la iskuma khilaafsanaa in ay gaalnimo tahay waa waa laisku waafaqsan yahay waxyaabaha uu qofku ku gaaloobaya waxaa ka mid ah alxukmu bigayri maa anzala allah inuu xalaashado u arkana inuu wanaagsan yahay shareecadda ilaahay waxaan ahayn oo kale oo nidaamahoo lagu socdo inay tahay wax wanaagsan macnaa wuxuu leeyahay shareecaddu waktigan shaqayn maysee waxaa xalahoo wanaagsan qawaaniinta dawliga ee gaalada taasaa xala ama xeerarka ummadaha kala dejisteen laakiin tan egastayr wey waktigeedu u dhacay amaba waxaa buu leeyahay waa isku mid haddii diin muslim la raaciyo haddii diin gaal la raaco ama xeer kale la raaco waa isku mida maxaa jira ayuu leeyahay mar hadduu labadaa marayo qofku inuu ku gaaloobayo iskuma khilaafsanaa culimada muslimiintu qolo ay yihiinba waxyaabaha uu qofku uu ku gaaloobaya waxaa ka mid ah isaga oo ku dheeldheela ilaahay rasuulka iyo waxiga isaga oo ku dheeldheela iyadana waa kaga baxay ama asmaa-ada ilaahayba ilaahay magacyaashiisa isagoo ku jeesjeesa ama kitaabka qur-aanka ah dee inaga mudan ixtiraamka iyo qadarinta ayaa intuu qaaday baa uu ku tuuray meel kudaafada ama uu xaqiray waa waxyaabaha uu qofku ku gaaloobayo wey marka cumuuman waa arrimaha khatar ama waxaabu sheeganayaaba waa fardun min alafraad shaksi ka mida shaksiyaad ayaa wuxuu leeyahay waxibaa igu soo degaan nebi unbaa ku meeraysanaysaan buu leeyay beri hore dhin war aniga iminka carshiga halkaa ka eegayo laiguso haddaba anigu waxyigu igu soo degaya iga rasaya buu leeyahay subxaan allah way dhacdee dad badan oo yidhaahda iga qora waa la i waxyooday sidii musaylimatulkadaab way jiraanoo dee welinimo sheegtay oo welinimadii ay sheeganayeen halkaa ay la martay iyo isxariisinta way dhacdo qofku waa ku gaaloobaya waxaa kaloo kamid a sixirkii dee masalan qofku sixirka xalaashado xaaraan buu ahaa dunuubta waaweyn buu kamid ahaa kabaairta haddii uu qofku xalaashado isagana waa ku gaaloobaya waxaa sixirka la idhaahdo waxaa waxyaabaha lagu gaaloobaya kamid a shay diinteennu ay xaraam ka dhigtay oo la isku waafaqsan yahay inuu xaraam yahay ayuu leeyahy waa ay xalaalo kaad sheegaysa sinadu waxaanay ku xidhantahay ninkii gabadha heshiiyo maxaa mushkilada ka jira kol haddii agabkeeda i dhiibto miyaan dee dirqiya waa iska xalaala buu leeyahay ama waxa uu leeyahay khamriganaa ku meeraysanaysaan wadaadadiinani war waa iska sharaab war waa diir iska dilaa dembiya buu leeyahy oo u xalaashanaya waa macluum min addiina min addiini bidaruura xalaalnimadiisa ama xaaraantinimadiisa wax iska macruufa buu ayuu maaragtay ama xalaal ka dhigay ama xaaraan ka dhigay shaygii xalaashahaa buu leey waa xaaraan shayga xaaraantaana wuxuu leey waa i xalaal waxa dhacda inagu maalan hilibka oo kale iyo nicmoolayda ilaahay uu ina siiyey oo inagu badan daraaddeed ayaa aynu hilibka badhna nidhaahnaa ma gayno badhna aynu idhaahnaa wuu fiican yaha waa hilibkii dadka qaybo dhan baa qabaayilku ay idhaahdaan ka anagu reer hebel baanu nahayo saxariifiyada isle nama laandheera iska dhiga anagu ma geynaba taa waa naga wadna waa naga hebel saasay leeyihin marka waa arrin iyaduna aada iyo aada u khatar badan wey waa umuurta inta aynu ka xusuusan karayno si deg dega waxyaabaha ay dadku ku gaaloobi karayaan runtii khatarta badan ama waxaabu leeyahi marka uu xaaraanta xalaashanayo iska daa hebel dhiiggiisu waa i xalaal buu leeyahy dhiiggiisi iyo xoolihiisu aniga hebel ama reer hebel waa noo xalaal ka iyo ka iyo kaasii samayna waa noo xalaal marka xaaraan la xalaashado iyo shay xalaal ahoo la xaaraantinimeeyo aad bay u khatir badanta walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib ilahay baa waxa u leeyahy iska ilaaliya waxa beenta ah ee afkiina uu tilmaamayo oo ah kaasina waa xalaal kaasina waa xaraam waayo waa dhaqamada jaahiligaah ee in fara badan inagu badan haddii aynu kuwaa markaa ka xusnay waxaa la yidhaahda riddada waxyaabaha uu qofku islaamka kaga bixi karo waxa ay riddadu leedahay aahaar ama raad ka dhalanaya qofku marka uu murtad noqdo ee islaamka uu ka baxo waxyaabaha ka dhasha waxyaabihiibu marka shaygu sheekhu qaar ka xus waxyaabaha dadka meesha joogay ama maamulkaa ama ummadda ka aglow qofkaa gaaloobay waxyaabaha la gudban buu qaar ka xusay waxa uhi haddaba waman irtadda can lislaam qofka islaamka ka noqda istutiiba halaatan saddex jeer baa la weydiinayaa inuu towbad keeno fa in taaba fadaaka hadduu towbad keeno warku waa dhanya waa laga aqbali wailaa qutila haddii kale waa la dili doonaa walam yugasal lama maydhayo walam yusalla calayhi laguma tukanayo walam yudfan laguma aasi doono fii maqaabiri lmuslimiin muslimiinta xabaalahooda intaasuu kuu sheegay marka u horeysa waxaaynu isku dayeynaa in aynu uga faa'iideyno nicmadii iyo naxariistii islaamka oo aan lagula degdegin birtee in badan loo calanwaleeyo in badan laysku dayo in la qanciyo in badan loo laysku dayo albaabka tawbad wuu furan yahay inuu kasoo galo ka faaidaysto marka hebelow ilaahay usoo noqo tawbadkeena ciddii uu ka tala qaadanayo ayaa loo diri saasaanu samayn jiray cumar bn khadaab waayo kaalinta aynu qaadanayna waxa wey inaynu dadka badbaadinayno waman axyaahaa fakaanamaa axya annaasa jamiican qofka qof nooleeya ila naartu waa haraag iyo geeriye naar ka badbaadiya waa isagoo dadkii wada badbaadiyo kale nabigu wuxuu ahaa nabigii naxariista inaguna ummadii isu naxariisanaysa leenahay marka ha laga gaadhsiiyo intaanu toobadkeen in la odhan maayo laakiin aad baa lagu celcelinaya cumar bn khadaab radia allahu canhu isagoon la ogeysiinin baa nin murtad ahaa la diloon loo kaadinin kolkaasaa waxa uu lahaa afalaa xabastumuuhu halaatan war maad saddex cisho xabsiga ku haysaanoo cisho walba tawbadda weydiisaan wa adcamtumuuhu kula yawmin raqiifan wastatabtumuuhu lacalahu yatuub wayuraajic camr allah maa si wanaagsan ugu macruuf samaysaanoo raashin siisaanoo garaaca iyo ka daysaanoo dabcisaan oo ilaahay inuu u toobad keeno fartaan inuu toobad keenaa laga yaabi lahaayo kolkaasaa cumar waxau ihi allaahuma inii lam uxsir walam aamur walam arda id balaqanii sida muwaa imaam maalinka ku xus ilaahay arrinta anigu maan goobjoo ka ahayn manaan amrin raallina kamaan ahayn qofkaa la mindiraaciye aan muddo loo kaadini tawbadda marka istutiiba halaata saddex jeer baa lagu celcelinaya hadduu toobad keeno waa dhantay haddii kalena de waa qutila waa la dilaya sidaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku sheegay maxaa loo dilaya gaalnimaa loo dilaya waa qof aan la daynaynin wey kolka maxaa naga galay diintu ka diintayadibuu ka baxay tiisiibuu ka baxay ma taalo waa bad example wey tusaale xun oo liito weeyaan oon lasii eegin karayn kaasi waa kaa kol haddii gaalnimo loo dilay oo uu gaal yahay de wixii qofka muslimkaa loo samayn jiray loo samayn maayo oo la odhan maayo ninku isaal kastaba halaadee de in hebelna u aha reer hebelna u aha marka reer hebelnimadii aynu isku aasi jirnay lagu aasi maayo aar xabaasha usoo dareera nin reer reer hebela baa dhintay bi waaye la odhan maayo ee lama maydayo buu ku uri lagumala tukanayo xabala muslimiintana lagu aasi maayo meelahaasa la geyn doonaa isagoo dhiiggiisa leh ayaa meelaha booraantacawo yar ayaa la gelin doonaa fii maqaabir muslim waa la aasi laakiin xabaalaha muslimiinta ee naxariista ay kusoo degayso ee loo ducaynayo la salaamayo marka loo imanayo iyaga lagu dari maayo waa kaas liannahu kharaja minhum dee ummaddii noloshu kaga baxna maxaa lagaga dabageyn qaala allahu tacaala waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir qofka diintii ka baxa isagoo gaala oo dabeetana gaalnimadaa ku dhinta naarahaasaa ilahay u ballanqaado ka waraabinaya marka taasi waa mid oo axkaamtiisa sida loola dhaqmayaa ee maxkamaddu ay ula dhaqmaysa iyo maamulka muslimiintu waa sidaa aathaarta iyo raadka fuqahadu ay xusaan waxaa ka mid a dayntiisi wax daynahoo laga qallaynayaa ma jiro walaayad iyo baasku ha ku rarnaadeen aakhiro ha la qabsado leanna xoolihiisiiba waa tan laga hadli doono iyo maalkiisi maalkiisii waxaa iskale banka muslimiinta marka kii dayn ku lahaa waa nasiibkii uu iska calfaba murtad buu xabaahiyey xoolahana waa laga dhaxlayaa oo banka muslimiinta lagu shubaya si danaha guud iyo dee fuqarada iyo lagu qaybiyo bankaa dhexlaya xagga tasarufaadkiisa heshiisyadu galay wixii u iibiyey iyaguna waa ka kac oo waa la joojin doonaa xagga guurka guurkiina waa saameynaysaa ridadani saameyn weyn bay ku leeday mar hadduu qofka ilaahay caay diinta caay nebiga caay culamada muslimiinta labun bay uqaybsan yihiin qolole markaasay afadi furanta qofkii islaam ahaaye allihii alla ahaaye kan ag joogtay way ka furantay ilaa loo meheriyana xalaalo maaha madaahibta xanaabiladu ay ka mid yihin saasay ku tegeen qowlka kaa ka yaro sokeeya waa qowlka shaaficiyada waxa uu leeyahay kol hadduu qofku gaaloobay ninkii ama gabadhii labada midkood haddii ilaahay diinti iyo rasuulka iyo malaaigta caayay waxaa la eegayaa bal inaa intay cadad baxayso haddii intaa dhexdeeda waashahaatuu dib u tawbad keeno tawbad hagaagsan ha sii socdo guurkoodii hore haddii intaa uu soo noqon waayo ama uu ku celceliyo markuu marqaamaba wuu caayo wuu caayay markaana haadow salaam xalaalu ma aha waa mushkilad aada iyo aada u weyn dumarada qaarkood baad maqlaysaa iyagoo odhanaya ninkani aanu wada joognaa marka uu xanaaqaba diintu caayaa markuu xanaaqaba rasuulku caayaa maxaa ansix maxaa si soo islaamnimadiisa lagu sheegi karaa inuu ay soo noqotay waa labadaa qowl bay u badan yihin waxaa kaloo aathaarta ka ka mid ah in aanu inaga guursan karayn caadaystaan noocan ee xumaanta iyo gaalnimada caadaysa inanu guurin mayno leannahu gayaankeen maaha oo midhableheena gaya maaha qoladuu doonaya ha ahaado qoladaas waxaan ugu celceliya waa diinta soomaalida marka aynu si xaqa u hadalno wey diinta islaamku hadday dadkan diin u tahay say qolada ugu xanaaqayaan bay ugu xanaaqi lahaayeen marka ta walaaga waxa ugu weyne walaaga iyo kalgacalka iyo dhimashada iyo waxbixinta iyo nacidda iyo jacaylka u asalahayd waa qabyaalada marka qofkaa isaga ahay ciduu doonaya haaba qoladuu doonaya ha sheegtee hablaheena ma gayo oo inanta muslimada ah qof gaala dee looma guuriyo ma gayo ama murtad ha ahaado ama gaaladii kaleba liana alislaama yacluu walaa yuclaa caleyh islaamku de wuu sareeya oo lagama sareeyo marka murtadku munaasib maaha waxaa kaloo iyaduna jirta in haddii uu dhalay hablo ama ay walaala yihiin oo la soo doono oo laydhaha waa la guursanayaa dad kaleo alla u bixiyo iyo xigtada kaleo cid laga doondoono mooyaane kan xaggiisa leegi maayo lana wuu inaga dhintay daanu soo islaamin ubadkiisa xaggooda ubadku haddii labada waalid kan gaaloobay mooye kii kale uu islaam yahay kaasunbaa la raacinaya kan ma raacayaan oo axkaamtiisa ma qaadanayaan laakiin inay muslim yihiin ayaa lagu xisaabtamaya xagga dhaxalkiisana horeynu usoo sheegnay oo isaga wax laga dhaxlayaa ma jiro waxa uu ku jiraa afarta qaybood dadka waa qolada aan waxna dhaxlin iyagana la dhaxlin murtadku wax ma dhaxlo isna lama dhaxlo isagu ma dhaxlayo waa gaal isna lama dhaxlayo dee dhaxalkiisii baankaa lagu shubay afarta qaybood qaybtaasuu ka mid yahay xagga camalkii hore uu usoo shaqaynayay qofkani isaguna wuu buray wax alla wixii uu camal soo sameynaya khayr lahaa shay walbuma cagaf buu jirsiiyey waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حبطت أعمالهم أولئك الدنيا آخرة ما عملوا ما جروا كاوح عملها أترسن ما جرى عمل كي سوى لماذا قفك هدو يهي آه، قفك قالوا بين مرتدك دين في كبحي سيارها أي نصوص شاقنا ميدون وقبحي لا تحل ذبائحهم وحي قولا حلال معه lannahu waa bilaa diin marka dadka diinta laha muslimiinta ahi ma cunayaan wixii gawracay ama geel ha ahaado ama gorayo ha ahaado ama digaagad ha ahaado ama aray ha ahaado midkuu doonaya ha ahaadee bal hadda kuwa waxay noo gawraca aan iska hubsanna gaalo iyo islaam iyo murtadiinka ay yihiin si aynu u hubsanno waxa aynu cunayno taasina iyad iyadood ogsoon tahay ka yahuudiga ama kiristanka ahi waxa uu gawraco in la cunayo kan isaga waa bakti halkaasaynu iska dhigin sidoo kale hadduu qofku soom waday iyo hadduu salaad waday iyo hadduu xaj waday uu buray magala xaaji buu ahaa diintuu caahi waanu aragnay qaar caynkaase isagoo xaajiya ayuu diinta caayay dee wuu gaaloobay xajkiisa aqalun baa la duban inu kale wuu buray waanu soo qalagay sana wuu soomanaa ilaahay uu caaya ama rasuulka maalinkaasi wuu buray ha afhaysta inta kale oo dee waxba yuu cunay laakiin ha soo qalleeyo sidoo kale sala salaad buu ku jiray si ay uga surowdo salaadi way burtay waysada laftigeeda way ka burtay hadduu qofku diinta caayo waa oo wayse qabay xataa waa inuu soo weysaysto waa gaal wey marka cumuuman ilaa sagaalkaa shay ayaynu ka xusi karnaa alaahaar almutaratila calaa ridati shaks rag iyo dumar mid kastaada qofka gaalnimadiisa waxyaabaha ka ratibmaya inaasaynu ka xusi karno waaya marka yaan loo arkin masalada waxaynu ugu tiigtiigsanayna aynu aada ugu celcelinaynaa yaan loo arkin wax sahlan miisaanka aynu saarnaa maaha miisaankan ma tahay mise maaha miisaankan imika aynu ka waramayno ee sharcigu uu saaray qofka erayada noocan ay kasoo fulaan ma saarno ka ugu badan baa intuu ka agdhaqaaqa idhaa subxaana allah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dabeetana ka agdhaqaaqo way tay musiibo dhacday laakiin waa in qofkii xalkiisii la raadiyaa isaga iyo qoyskiisii waxaan inuu ka toobadkeeno iyo inuu sii wado cumuuman qofka dee ka naxaya isku daya inuu badbaadiyo ku anfusakum waahliikum naara ilaahay baa waxa uu leeya naarta kaa baxsada tolkiin tolkiin kala baxsada baa ilahay baabka u dambeeya waxa weeye wa taariku salaati waa baab tarki salaa qofku hadduu salaada ka tago maxay t xaaladiisa sabab wa taariku salaati calaa darbayn sida madhabkani ay u arkayso ee mawqifka ay ka taagan tahay ayuu sheekhu sheegay wa taariku salaati qofka salaada ka tagaa calaa darbayni waa laba qaybood laba qaybood ayaa uu noqon karaa qofka salaad ka tagaa axaduhumaa midkood an yatrukahaa waa inuu salaadii ka tago hayra muctaqidin liwujuubiha isagoo aana aaminsanaynba inay waajib tahay wuxuu leeyahay salaada waajib iguma aha faxukmuhu xukmu lmurtad kaa xukumkiisu waa xukumkii murtadkan aynu soo dhaafay faxukmuhu xukma lmurtad waqad carafta axkaama lmurtad bitafsiil asbaab aridda wa aathaar aridda qad carafnaha jayidan waa tan aynu soo xusnayoo xukumkiisu waa xukumka murtadka murtadna in indhaha laga soo saarayo oo waddada laga duwayo aragta wathaani qofka labaad ee salaada ka tegay waxa weeye an yatrukahaa kasalan waa in uu salaadii uga tago cajsi isaga oo iska caajisay muctaqidan liwujuubiha laakiin waajibnimadeeda aaminsan oo leh salaadu way igu waajibtay waanse beliya baas baa igu dhacay fa yustataabu kaa tawbad baa laga doonayaa waxaa la odhanayaa tub ila allahi sariican si dhaksaa ilaahay ugu toobadkeen qofkii hore fain taaba wasalla hadduu tawbad keeno oo markiiba uu tukado tawbadda macnaheeda caynkaasahe fadaka almru falmru waadix arinku waa tamaam waa dhan yahay wailaa hadduu tawbad keeni waa in meeraysi bilaabo qutila xaddan kow baa lagaga siinaya xeer ciqaabeed la mariyo weeye qof muslima wa kaana xukmuhu xukumkiisuna wuxuu noqonayaa xukma almuslimiin muslimiinta kale xukunkooda oo dee xabaalaha muslimiinta lagu aasiya waa la maydhi waa lagu tukan doonaa labadaasay u kala qaadeen qofkan isaga ah ka hore waxa weeye qof masal kasoo horjeeda waajibnimadeeda falsafaduu doonaha inoo keeno ama falsafadii qarbiga ha keeno ama tii shuuciyadda ha keeno ama tu riwaayad kale ha keenee waxa uu ka hor yimi cibaadadayna inay waajibto waxa uu leeyahay cibaadadu waxaa dadka loogu waajibayaa inay akhlaaqda yaro suubiso in dhaqanka qofka ay wanaajiso anigu iskaga reer magaal baan ahay oo dhaqankayga iyo akhlaaqdaydu dee tacliintaydaaba isiisay buu leeyahay iyo tacaamulka dawliga ee caalamiga ah dhul badan baan soo maraa akhlaaqdaydu wadasan dhaqankayguna wuu fiican yahay marka cibaado intii looga jeeda intaase maxaa inagu haraya kaleba marka kol hadduu halkaaba marayo ama haba canaasamo war maxaa tukan weyda war salaadina waajib naguma ahayna da wacdigaagaa meelaha kale la maro buu leeyahy ama islaantii sida hala tuko markaasuu leeya naa salaada adigu qaado sida dad badan ay ku canaasanaan canaad buu sidan u leeyahy marka waa murja waa kaas arrinkiisa iguma waajibinba kol hadduu taagan yahay warkiisu waa taa ka labaad waxa weeye qofla way igu waajibtay salaada faralba igu tahay dadkay ku waajibtaan kamid ah laakiin waxbaa iga si ah malaa waa siday dadkani u badan yihiin waxa uu leeyahay warniga dharkiina ima nadiif aha waryahaana maan maydhan bal waan soo diyaargarooba insha allahu waa musiibo jirta dharkii ima nadiif aha buu kuleeya nin weyna wey nin isku kaajaa waxyaabaha marka hore haddaanu xataa tukanin de aanu dharkiisu nadiif ahayn jirkiisuna aanu nadiif ahayn kaadidan muxuu kolka horeba isaga ilaalin waya xataa haddaanu tukanin miyaanu qof bani aadam ahayn waa cajiib wey marka dharkaygiibaa nadiif ahayn iyo isagu wuxuu isleeyahay bal cudurdaar samayso laakin cudurdaarka laftiisaa ceebaba cudurdaarkiibaaba ceebaba anigii dharkaygu nadiif ma nihine nijaas baanu nahay waa cajiib marka waa kasal cagsi wey laakin waa waajib buu leeyahay la dayn maayo kollayba wax yidhi ha la daayo oo halkan hainoo tafsiinsanaado hainoo yuururo ma jirto waa kaalinta dawladdu ay qaadanayso kaalintii maamulka weeye kaalintii maxkamadda iyo garsoorka weeyaan kaalintii hay-adda alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar hay-addaasi dawladda islaamkii ay leedahay kaalintay qaadan lahayd wey taarikusalaadiintu waa waa dad liite baruur qura ayaa qaar badan qurmisay la intaana qaar kala qurminin oo lasoo qaban la dayn maayo yustataa halkanaa la keenaya waxa laleeya war toobadkeen hadduu toobadkeena waa fiican toobadkeenkuna waa maxay tubnaa ila allah maaha laakin wasallaa buu ku waxaa lagu haystay salaad la-aan bay hayda bilow baa la odhanaya marka waaya wuu bilaabo uu tukado haddana isagoo bilaab salaada baa la arkay waaya waa cajiib wey bal ka war dadkan yaa soo qabqaba inta tukanaysaaba waa spayar dadkii inta tukanaysaaba waa spayar boqol kiiba sideetan baan tukanayna marka yaa soo qaban doona waa cajiib ama kii soo qaban lahaaba haddaanu tukanayninna waa waa arrin yaabla wey marka arrintii dee khatar badan baa meesha jirta caalamulislaami dhibaatada haysata weeyaan wailaa qutila xadda xeer ciqaabeed baa laga fulino xad baa loo dili marka halkaa waxaad ka aragtay wax yidhi ha la daayo ma jiro ee waa gaalnimaa loo dilaya ama waxaa loo dilayaa xeer ciqaabeed qof muslimo dembi weyn la yimi kii la marin lahaa wey laakiin ha iska sii jooga isagoo bilaad salaada ma jiro xukunkiisu xukm almuslimiin buu noqonaya marka mas'alada madhabtani sida ay qaateen madhabta xanaabilada iyo rag lamidina waxay ku tegeen inuu dee qofkani ku gaaloobayo hadduu salaada ka taga islaamka inuu kaga baxayo daliiladay soo qaadanayaan waxaa kamid ah masalan markuu ilaahay ka waramayay ahlu naarka iyo weliba kuwa naarka ku waaraya taarikusalaadka liiskoodaa lagu daray haddii ahlu naarkii la waraystay ama ahlujanna ha waraysteen ama malaaigtii oo la yihi maa salakakum fii saqar naarta saqara bartanka ugu jirtaan maxaa ahlu naara idin geliyey maxay yidhaahdeen qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nucimu lmiskiin wakunaa naquudu maca alkhaaidiin wakunaa nukadibu biyawmi ddiin qaar naartan waxaan ku galay salaad la-aantii bay salaad la-aanti markaasay mariyeen waxa kale oo qur-aanka kariimka ahay xus dadkii aan sujuudi jirin ifkiian ilaahay u tukan jirin aakhirana inaanay sujuudi karaysbaan ay naarta ugu soconayaan yawma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuun khashicata absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun iyagoo caafimaad qabo xoog waaweyn baa laga waayay sujuuda marka ilaahayna dadkiisa maalinta aljannaha iyo alnaar sujuudunbu ku kala saaraya wixii janno galaya sujuuda way kari karaya wixii kale ahlunaarana sabaradun baa laga dhigayaa araracda duudkaa dheere lafta ayuunbaa sabarad laga dhigayaa dabeed markuu siraado sujuudunbuu dhankaa udhacaya xaggan udhacaya ama xaggan kii kalena dee qof layliyan buu ahaa carbisane isaguna si quman buu usujuudaya laa yastatiicuun ma karayeen ila addunyadii bay sujuudi waayeen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay qofka iyo gaalnimada waxa u dhaxeeya salaada waman tarakaha faqad kafar kala hadduu taa ka tago wuu gaalooday ereygaasuu cabiraya rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabtuna ridwaan ullahi calayhim waxa ay leeyihiin camal kasta uu qofku ka tago gaalnimo wuxuuna anu arkaynin salaada islaam umaanaan aqoon waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam qof salaada ka tegay salaada iyo arrinkeeda halkaas u maray salaada iyo soomaali bal ka sheekeen marka la adaamo jumcadaba dheh dadku saa eegta waxaad oranaysaa kuwan aklabiyada badanina waa gaalo inta yarina waa islaam waa kuwa hadda intii yareed masaajidka galay intii aan islaamka ahayna sho qofka si caadiya u eegaya saas wadan subxaana allah marka waa arrin khatar badan oo ay tahay runtii inaynu kala dadaalno mujtamaceenna kala dadaalno ehelkeenna kala dadaalno ubadkeen iyo saaxiibadeen iyo ooryaheen u aragno cudur dilaaya inuu yahay oo khatar badan ilaahay baa waxa ui wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga ka bilow salaada oo far adiguna xejiso allahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هورية شيخ محمد لسوي دي وحويا هدان بان الإسلام الإسلام كلها أنا كرين مرتد كمال كيسي حقين لقيني mir layla dee dadka muslimiinta ahi waxbaa u dhisan dan- danahooda guud cidi wadaa jirta ama iskuul ha la dhiso ama dhakhaatiir dhakhtar ha la dhiso ama wadooyin ha la sameeyo meelaha danta guud ee mashaariicda danta guud ayuunbaa lagu daraya su-aasha labaadna waxay leedahay haddii la iskugu kaayo adi adoo sheekha lagu yeedho qof inaad eh, laba muslimiina laba qof aad isku meheriso oo labadii aad isku meherinaysay aanay tukanaynin weligii aanu tukanaynin maraggii aanu tukanaynin maxaa markaa muxuu noqonayaa ansaxa noocaas haddii dhammaantood ay yihiin taarigeen ama qaar ka mid ay yihiin
malaha qofka taarigunbaa malaha meesha lagu soo ururiyo waa tusaalaha une laakiin kallay dee waa dhibaato jirta waxaynu kusoo gaabin karnaa aqwaashii culimadu waa tan laakiin madhabtan laftigooda waxay xusayaan qofku marka masala inanta uu guurinayo inuu tukado inuu tukado iyaga kulligoodu taa way waafaqayaan marka haddii aanu tukanin inanta weligeedii weli uma noqonayo inanta ee waxaa weli u noqonaya ama qaadiga ama qofka isaga ku xiga aabeed hadduu taalku salaad noqdo walaalkeed bay walaad awowgeed bay u guuraysaa aabbo ama waxay u guuraysaa walaalkeed marka madhaabta laftigooda kitaabkan aynu akhriyayno iyaga kulligoodu saasay qabaan maadaamuu faasiq yahay wilaayatulfaasiq laa tasix ma ansaxaysa bay leeyihin markhaatiyaduna waa sidaas oo kale guurkuna haddii uu dhaco oo uu weli aan caadi lahayn ama taarikusalaadii uu caqdiyuu gunto ama markhaatiyaashu aanay caadilinahayn dib baa loo soo celinaya
su-aashan labaad waxay leedahay haddii uu qofku ku dheeldheelo shay sunno ah sida garhkii xijaabkii iyo wixii lamidka ahaa muku gaaloobaya
horeynu usoo sheegnay waynu kasoo hadalnay masaa'ilka shareecadda dhexdeeda macruufka ah in aan runtii lagu dheeldheelin horeynu uga soo hadalnay marka qofka muslimka ahi sunnaha inuu la yimaado iyo inuu qofka ku hambaliyeyo mooyaane dheeldheelku ma yaala meesha su-aashayna waxay leedahay qof taarisalaada ama qof caadaystay diinacayga oo murtada meel ma lagula noolaan karaa ficlan qofka haddii aada eh, adigu mas-uul tahay tallaabadaad qaadaysa waynu soo aragnay haddaanu qofku mas-uul ahayn oo min axaadi lmujtamac shaksiyaadka mujtamaca inuu ka mid yahay kaalinta kaaga banaanay waxa weeye alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar inaad wanaagga farto xumaantana intaad kali karayso aada kala dagaalamto inaad qofkii u muujiso weji naxariis leh ama inaad sidii dhakhtarka oo kale u gurmanayso in badan inaad badbaadiso inaad isku dayo hadday kuu suuroobi weydo waa inaad ilaahay dartii u daysaa hadday taasina wax anfacaysa wey oo aad tallaabadaa kusii daydaa marka dambe
su-aashanina waxay leedahay waxa dhacda dadka madaxda oo kale marka la salaamayo in sidaa loo sujuudo macnaha hoos la isku yaraa loo foorarsado marka sujuudda noocaasi maxay noqonaysaa rukuucda noocaasi magaalnima
kollay inaga dhaqankeena ma aha oo soomaalidu malaha taa ma sameeyaanoo markooda horeba salaantaa iskaga yaro adag be waxa sujuudda foorarsiga iyo qof in wejiga loo dhigo labaduba waa manhaj nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka waramay qof haddii aan farayo inuu usujuudo qof kale xaaskaan fari lahaa inuu ninkeeda ay u sujuudda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka sujuud eh, wejiga dhulka la dhigo iyo sujuud linxinaaq sujuudda foorarsiga labada midna qof bani aadama looma samayn karo
su-aashidina waxay leedahay in fara badan bay culimadu tilmaamaan in jaaska iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin waxyaalaha xaaraanta ah hadduu qofku xalaashado ku gaaloobaya marar gaaraynu si gaara u xusnay markaa qofkii shaygii la isla waafaqsan yahay xagga shareecadda mutafaqa ee muslimiintu ay isla waafaqsan yihiin inuu xaaraan yahay qofka xalaashada waxa uu noqonayaa xerada islaamka waa ka baxaya waxaa jira waxyaabo laga yaabi karo inay caamada ka qarsoomi karaan culimada iyo dadka aqoonta lehina ay ogaan karaan marka masaa'ilkaas oo kale cudurdaar baa culimada qaarkood ay u bixiyaan wixii mar hadduu yahay masaa'ilka aan cid waliba ogaan karta aanay ahayna laakiin dad khaasuun ay ogaan karaan waxaa kaloo xusid mudan aynu dib ugu noqon lahay oo aynu ka dhaafnay markii aynu ka warramaynay murtadka acdaar aridda baa jirta qofka murtadka ah waxyaabo ma qofka eray gaalnimo ay uu ka yimaado waxyaabo loogu cudurdaari karaa jira oo masalan aad jahli waxaan aanan aqoonteeda lahayn ay ka mid tahay gefki uu ka mid yahay ilowgi uu ka mid yahay tirqinti ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inu biliimaan waxyaabahaasoo dhami waa wax loogu cudurdaari karo midda kale qofku haddii uu ka soo baxo erey gaalnimo keenaya in lagu degdego go-aan degdegana laga qaato gaalnimadiisa ma fiicna ee waa in la hubsadaaba qofkan inuu cudurdaar leeyahay iyo in kale qofka gaalnimada ku xukminaya laftiisu waa inuu aqoon diineed leeyahay baabka caqiidadana macrifo fiican uu leeyahay qofba qof hadduu gaalaysiiyo khatarteeday leedahay waxaa kaleu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha lagu gaaloobayo inay ka mid tahay qofku haddii uu qof kale gaalnimo ku sheego oo idhaa gaal yahow ereygaasi meel cidlo ama fadhiisanaya buu nebigu yiri ee ama kaa lagu sheegay baa gaal noqono ay qabsan doonto haddii kaa lagu sheegay aanu gaal ahaynna kii yidhibu erey kusoo noqonaya oo ku gaaloobaya wailaa xaraf calayhi marka takfiir lmuslim ama qofka had iyo jeer erey gaalnimaha uu kasoo fula in lagu degdega maaha ee waa in loo bandhigaa dadka aqoonta uleh baabkan isaga ah si bal inuu cudurdaar leeyahay iyo in kale loogu miisaamo
su-aashan gabadh baa soo dirtay waxay leedahay ninkaan isqabno wax dhibaato oo badan inaanna dhex oolin haddaan anigu iska saamixon raali geliyo oo uu diido anigu ku dambaabaya malaa taasi de waa iska macruuf inaan dee qof wanaajiyo alixsaanu laa yaati ilaa bixsaan wanaaggu wuxuunu keenaa in wanaagunbu keenaa